xaalada guud ee degmada xaaladiyo ciid iyada afeegata guud ahaan dalka macnaha haqaay dheeraha marne jilaal dheeraha marne jilaalkii markii dadka waaba dareeman ida dareen oo abaareed yaa dareeman roobka yaa ka raagi markii dambeen ilaahay mahadiis roobaa ka gubadi inkastoo haddaba roob hayne laakiin walka diisiday daadneyna safayle hooladan haloo hayan beerihiina abuurka habay horta dhankaasa yee roobka dhiniga saasuo meelbadano roobka ciidan kafayle oo deegaanka eeiino isku jira meel walaakiyi inaana jira laakiin meel hadda roobka marneen mal argaaw taas dhankii roobku dhiniga kale amniga degmada tiyeylona ed eda anfayley hadda ade lamhamiga hadda duurkaa ka dhahi daylaana ka dhahay may kuma taagtay afartan iyo shan kilomitr minjata xuduudka tigeylow iyo xudur oo magaaladii laraaye eel garas alhamiga bari hamiinka kalena may baryay koyow laraayo yana tuma iyo shan kilomitr ba injata oo hadka xudurta dis ah iyaha bari taas ana wareegayena macnama layigaay nabadgeedka la weydiyaayay runtii intii degmada xuduudba ku baxi yaa xuduudka xudur galay yaa toban shan kilomitr oo kale hagta an galay horta dhankaasna saasaa inta amniga dhina kasto dhinigiininka dambeeyay oo al-shabaab oo ka dhawaay degmada tiyeeglow ansiihaku ku dhawaayna kan anakin sheega waxaywo hooba layska dara lixdan kilomitr oo kale yaa gudaas toban shan kilomitr oo kale oo hadka tiyeeglow markii lakubaha yaa deerne intaasna al-shabaab laraawi walamid ma aragne ciidamada howlgale mbahan ciidamada la jari markii maraayeen dhulkaasaa baryaane al-shabaaba weydiyaane waana hawaayne dhan kasto oo dhinay dhiniyaalka ama waaqooya naga toy ima koonfur naga toy ima galbeed naga toy ima bari naga toy miilaninkana way ka miilana kinshaa saas daraadee amniga tigeylo walla weydiyaa oo amni laisku weydiyaa male waa amni boqolkiiba boqol eeyaa tiigina dhanka amnigana kaasa ku ore
ha anti taan kalenin gudubna e marbeekanagdan dhanagyona roobabka jartay roobabkaasiti mil saameeya ka jeysati gaar ahaan dadka ka nool degmadaasiti danyarkion jeysadan
wallahi wal dhab ee hadda oo degmada tiyeylow eriyadii oo dabaato roob jeysada male dhinaga biyoolay tiylada tigeelaga jartay tiyeylow tuma iyo lama kilomitr oo kale jarta may oo oo ka dhiyaaye wal xoole ee irinkan badan iyo konton neefaha hamin dili neefiteeda sol insheegi inagoo meel biyo eh yar kace ciyaarayeenoo ishina biyo kada madiine jara walxaanas inhaayne oo roobkan oo khasaare eeriya hadeersii kale mal arga walaalkay
okay tan ammaankii aan nagdaana korkan ammaanka waliba ka dhawaajiday in isan qiyaas lixdan kilomitr inagaasitin dhaafasan degmadiisinoodan kusii tabaasan meekalanseedaay tan awoodana maskala meen sameey waay teenba in isan iska furtaan guud ahaanba jidate gobolka bakool
horta runtaawa in iska furur ciida aan taqaani oo lamada degba oo magaala madaxdiina xudur ate oo iska iska hariiriyo jidto furuma runtii muddo badan aska deeni maadaama una degmadii una ina oo seenay lixdan kilomitr oo kale una seeni macnaha may la fadaayay degmada xudur yaa bajeeha xuroyta la fadaay oo lamada afartan iyo shan afartan iyo shan kilomitr yoona habahan una afartan iyo shantii kilomitr tan una seenay gudubnay oo xuduudka xudurba una galnayo markaan hadda wadahadal yanin socda gudoomiyaha gobolka safarkan una hadda ka jaray nafsadiisa dhangaa ku haay gudoomiyaha degmada tiyeylo naftadiis xudur intii habah iyo mayko idinadiisa awadada iyo mayko meel bishrayla raaw oo meelo ana seedi injarta wal todoba kilomitr oo kala nin dhahayeen yaa nafsatiyo haagaleen dhaqdhaqaaga dhinigan baryaad oo xudur yaa shabaabtana in badanta markan yoona bilaawen dhagdhagaaga bilaawen idingan baryaad idin horseekayee oo xudur i weeqay dhinigaas oo dhan isku nadiifiyeen dhinigan oo baryaadaa iyo al-shabaabta ku dhawaaytay markan maadaama dhagdhagaag bilaawen dhagdhagaagaas oo dhiniga baryaad eh may salaaday haddii ilaahiysa alla ka dheke lamaada diidan oo kan xudur iyo kan tiyaga inkaas deedan todobaadyo gudaaja unku nadiifinayo falan haddii ilaahay hadkana furno walaa oo isbaarada ee shabaabta meylaka jirto naku nadiifin yaa ka talane waana nin suurtaas haddii ilaahay alla ka dhag okay markin koray ma aysan sheegday in wadahadallo iskala jartaan haddii seeti maamulka gobolka bakool may taaqabada mar walba bereedanka dhaqow qorshigiisan diirasan
runtii hadda ka hor maadaama dhulkada ballaarayi oo ciidamadana galabta liinka talagani kulli saanida ciidana eniinsamayna walbada nooxa kin ee badan yaha gala kor ciidamadan walbadan hakuma un oo uma saamaxo waayay dhameel kasta galaan uma saamaxo waaya jiraan haddee ciidankooda sitiisubshiya dhimanaay haddana ma sugaane todobaadyada haasooda oqobki walay dhimanay saanida dhimanati koonfur galbeed dawlada koonfur galbeed ani dhamaystirta markaan haddii xudurna saasaan ku dhimayin dhimada tiyaduna saasaan ku dhimayin haddii hadeeraan xudurna hadeerta tiyaduna hadeeraan waayi waa walka dhaarade aan wakti dhow iska furi doogno waana wakti dhowna rajeehayn haddii ilaahay alla ka dhaka okay kadib caqabadin waliba aan aragnay in eta dhanigyoone saalada ciidanka oo haafsiinku eh
kanab in qalabkii ciidanka siinka dhamaystirna inaan aragnay
haa walaa ku dhiman walaa ku dhiman ciidanka okay tan ciidanka iyo helayna mishaaraad iyo kafilan
runtii sida la socota adaadi degnidoogda gobolkii oo bayaroogda ciidamadan ka tog baradan ka tari badanna meela rooga maanaa dawladana meela fadhiyda isla markaas dawladda federaalkana arag wahayta ciidamadiya antina roogan meelan roogan haan meela roogasta iina iinashii yo han meel kale masheer han maraa male waana haddii ada fiirida waktiga haddii la joogo hananka fayliga naqdaan maadaama ciidankan raasiintay umbad yaala siyoo hayo oo masheerna balooado kuma qanaadon bilo kale hajeero hayo oo ciidanshay hadiyo hayo runta yan muwaadin ay walka jigsido oo oo kadifgal walsiyo hayo markaan dadka kale le war kugu duminima runtii tanyadahena ana maylahaaha ama hadda heerka inkafaylahay maroo haytan way dhamaystir adaminin laakiin way wina anbalaawan kala
okay taasay joogaani mayro kor laakiin gadoomiye ciidan hadiiusan haysana beesiyone walusa kafilan walbama qowda kor waayo lambaahan beerma taawo yeelere taasayti mandhakanto una hadda baahasaas ee manahayto runtii baahada saanida ciidanka laheji laakiin sheegohay ma ciidan gaajesan una mahayne inta hadda ana hala jari ciidantana badanaa ka dhax jari ciidankaas gaabka nololo isha ka noolay iyo gaabka raashinka iyo hoobada ardana sutagaabas malgadame raashinka raashinka maku hadalaya wat waliba ku hadalaya mishaaraadka lanka hadii mashaaraadkaa dire hala hoba hal bilaan dirin bilo kale lamaadi iyo oo lamaadi bilan lahasgudaha diraha laakiin soo nonoogda degmooyin ku tirsan goboladan guud ahaan dalka soomaaliya ciidamiyo jiraan gaar ahaan markaynan feeri ahaan gobolka baybay tuulooyinkiiyo deegaanadii oroogaha ku tabaayan magaalada baydhowr eedanka nagadaag sabab haddii la eroona wale oo markaasaytii mashaariyaha waayna eraayan taasaytina malamadaha degmada tieglow wallahi una hadde horta heer baydhawi una masamihini una oo mashaari baanin deelne walba ciidankanahayne degmada lay raashinna siyaaso walkasanadimaas yaa wadanka badna isku xurayeen runtii hanbay dhawi hantiina isku mid maya maanaa ciidamadan ciidama liinsada liinka talgale inholgalowhayo meshii mae ciidama masheer iyo lacag lay sugaayo oo oo laqdabo kale iyo walaagas wadaninimo inwadna mae ciidan naabta ciidanka haangoradeen barnaamijkii haangarada unku dhex banu oo ka dhex jiraan oo qorshe joociyey in dalshoo ku nadiifiyaan cudowga haysata cudowga ilaahay wayhaan odowka diinta islaamka waay odowka masaajid waay walla ma dhabalin aragaan xaayo alle arago hayan ma masheer isa hashima nafiri hayan runtii haddii ana kinsheekoy dadkana iska duubayin maamulka saraakiisha ciidanka oday dhaqameedka ururada bulshada degmada tiya wal kastaba lamba meyli hortiisa ilaa wal kuqabadee mushiya maxe wal oo ciidan layna kahanaya may walowtay okay waxaa ku gudubna tan ciidanka dhinagioni arrimo bulshada korintii weliba faahfaahin oo siyaasi tan caafimaadka degmada tieglow ee horta adeegyada bulshada may jireeha ma dhamaystirin wala ama bilaawan waxbarashadii iskoolaadkiisa digsi yaa ka furan digsiga hoose dhexe digsiga digsiga hoose oo lamee isbitaal halaa ka furan oo halka ka furana sunan sudaliinka talagalaya shaqooya shaqaalihiisi joogdo waa roogan laakiin dalabkii iyo daawiintii ayaa saliinka talagali inkaxaloohayn runtii ka yarta unicef iyo wal siyaasa beliba maraa walaan dhiibaasa laakiin walka filan mahe lama boqol iyo toddobaatan tuulo oo meel isbitaalko yar oo m c t m c kan helay oo intaas hooskoodaasa walka filan mahe boqolkiiba toban oo kale arrinkoda iyo walka goobada ka heraan inta kale walyo baadirka iyin mahe baahidaas yaa ku jirta isbitaalada degmada tiyooglow in erideeba laakiin dhakhaatiirtii roogan reegan waay dadkii bukaankiina tubayi markaan wal badan badan badan iyo ku dhiman oo baahi badan yahay
waa ka isbitaalkii weynaa ee degmada eedalahayti degmada isbitaal weyn male isbitaalkay si burburay oo dhimanka nabadiidkana horanka fasaadiyeen isbitaalkii badusiye boos iyo banaaye gurigii gudoomiyaha degmada lahay iyo siinay iyadoo dada ayaadii dada ayaa tiri meela ka jiraan isibaa guwihaayay war haddana waana kafilanoo laakiin ku meel garaan oo haysado koraan oo magaaladana anfaco walaalkay sanadiya degmadaasay tihi maamulo aytan haddii seeti maamulka degmada tieglow isbitaalka dowladda wasaaradda maamulka koonfur galbeed ee dhinaga caafimaadkan qaabilsan kulhadalanantiya reedan dhasta
horta marka hore dawlada macnaha koonfur galbeed waa curdun waaye hadalayo dambeeyo shalfeedo hayta waana sugoohayna inkooyan dambeeyo ka aragaan yaa sugoohayna wasaarada federaalka ay sheegne meel kasti galne walsinase ballanqaadana ningaade laakiin ilaa hadde walnananaseyna ma aragna ilaa meel dhulkiila ka dhasa lahayaa diyaarini meel kasti indirne markaan ilaa hadda walnangasay malaan laakiin rajo faynayaalena walaalkii haddii tan koonfur galbeed ee curdan eta tan dawladda dhexe waata shacabki iyo mas-uul muku ah daqanakinsheego ballanqaadkana sidi bayeedu marareeda seenkanagat haddii siima dhulka diyaaradeen
dhulka diyaarini haddi ma iska dayohayna oo fadohayna in dhagax dhigno walba laawanoo fadohayna sidii oo bini aadane markii horta naftitiis kaalmo inbahanya faylata laakiin hanana ma goboli karo adalayin bilaw wal fiftigaal emaya adalayin suubi laakiin qofka markii kaalmana inbahanya la kaalmay karo sidaynan kaalmay lahaynin kadadaalo haynin walaalkay okay daawooyinkaa tanka umu muhiimsan ee degmadeedan baanta mayata
horta ana dhakhtar mihi dhakhtarka wareysadaasa daawooyin badan horta meelin may ku jiraan oo degmooyinku kusoo cuntaa oo dalka kalaaso la raaw yaa eedanka badan kalaasahaas ilaa may arag hore intii caruur ee laku daawaye ilaa kunkoo bandhamayna sagaal boqol danyin oo laku daawayo haya daawada yaana daawo khaas eh oo oo w-ada w ahaa lidiibaasa markaan marna go-aasa marna ti iyo oo walyaalaan walkooyayaan marman badan badan oo dadka bukaanka la nagay oo daawadii hoban leema laawon qofka may la fadeeya inti liinka talagalay in laka duro oo la siiyo baadaasa markaan way aragaasa dad badanoo jiroodii oba oo kooyayaan daawadii makafalan dadnimo anbalaawi kushal go-aansi laleeyay oo badan yaa jira marmar badan oo saas nagadaasa laakiin daawooyinka oo oo hadda baahida badan oo leengoba dhakhtarka degmada sheego walaalkay okay tan caafimaadka aragniye tan walbarashada carabka dininka dhooshiyeedana
waxbarashada iskoolaadka socdaa eyda owga la raawgi r r n la raawgi yaa yaa saa adoohaaya kadida iskoolo ka furan oo dugmaha diolo ka furan isi walmasar asiye seminaarada macalimiinta fure markan cid kasto kaalintii wasaaradeena dhamaysta oo hadda ka hor wasaar ahaan oo marnaha daakil islaha iyagoo saaska tacluuji in macalimiintkana tababara furo in haddana wasaacido wal oo mashaaraada siiya isi hadda iyo hanuunka dadaalohay ilaahiy khayr siiya macalimiintina hadda fahmsida maadaama seminaaro isku isdabajooga la siiyo hay bali markay dhamaatoona walla boolgool ku ahay dumahayan an yeehena yembalaatin wal dhan maxee wal oo raje rajegsado walla ka sugayo walaalkay okay anka dambeyntii bulshada maamulka koonfur galbeed may ku dalbada lahayd haddii siti maamulka tieglow
bulshada horta way ku dalbadee bulshada deegaanka qof kastaba degmo kastaba anya iska tala galna shacabweynaha maylahaha in sida hadda galabta inay saaysano oo inay iska duubana maamul iyo ciidan oday dhaqameed ururada bulshada haween iyo dhalinyarada ha adan dhammaantiiba maylahaha galabta isqobsaneen qobqobsaneen cudubkuna isku dheerayneen dib u dhacii dhowr kala sana labaatan horta deegaamanadan sodo balaagan intii dawlada burburtay dib u soco dib u dhac laynay teeganay wal horumar eba marna mahal mar shabaabaana nay habsatay oo shacabkii baabi'day walaa hay-adaha samafalka kaalmadii siyaasi dhanka waxbarashada dhanka caafimaadka walaa dhan siyaasi oo dhan al-shabaaba tartagtay dhulka dhan iyadaa dhulka dhagdi dalabkana ku qaadatay wal kasta markan hadda may lahaa haddana dib maadaama cudurku kale haddana cudurka iyo deeganyaa degmadeyna ku geeni sadibaanka nagana in horta galanta isqobsana oo ururadii bulshada oday ciidan cudurku isku dheerayna mmada koowaad waa taas tanlamaadna in haddana iska qobsookasahaysano oo dugsiyadii isbitaaladii basana yaa kaburaarijiya bulshada deegaanka degan dowlada koonfur galbeedna maadaama nafsateeda wakti yar inta kootay mar oo madaxweynaha usoo garan wado inta ninkooy haddana rajeyohayda in ninkooy wal badan badan yaa ku lahadaan haddii ilaahiyada alla ka dhaka markiiba walaa nin sheegay in wal ninqobada doonoo nin sheegay marka shaqooyinkiya badaday iskurkuray dowladiina hadda layla dhisay baabahan iyo nidaam ahaan markan yana rajo weynaa fulana in walbada ninqobada doonto rajadaana ka teegato walowkay